محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay risaaladii araaziyeyn ee imaamkii weynaa ee abu zurca ee ka mid ahaa culamadii muslimiinta ee saddexdii qarni ee rasuulku sala allahu alayh wasalam ammaanay noolaa waxaa uu dhintay raximah ullah laba boqol lixdan iyo afartii iyo sidoo kale imaamka la yidhaha abu xaatim oo isaguna dhintay laba boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa noo soo dambeyday in cabdiraxmaan ibn abi xaatim uu yihi wasamictu abi yaquulu wacalaamatu ahli اlbidaci alwaqiicatu fi ahli اlahar wuxuu yihi wasamictu waxaan maqla abi aabbahay oo yaquulu odhanaya wacalaamatu ahli اlbidac dadka ahlubidac ah oo diinta wax ku soo dariyo diinta wax ku soo kordhiya calaamad waxaa u ah oo astaan u ah alwaqiicatu inay wax ka sheegaan oo ku dhacaan fi ahli اlahar dadka xadiidka u saaxiibka dadka sunnada u saaxiibka oo aharka qabsada aharka waa xadiidka waay alahar bimacna alma'huur wixii nebiga salى اllahu alayh waalih wasalam laga soo arooriyey iyo saxaabadiisa dadka ku dhega oo qabsada in la duro oo wax laga sheegaa waa calaamaadka ahlubidaca yacni qofkii imaam shaafici raximah اllahu tacaala dura imaam axmed bin xambal wax ka sheega culummadii muslimiinta ee lagu yaqaanay sunnada inay raacaan duro oo ceebeeya waxay calaamad u tahay isagu inuu duran yahay qofkii saxaabada nebiga ridwaan ullaahi tacaala calayhim wax ka sheega alwaqiicatu fiihim ee aan ammaanin waxay calaamad u tahay qofkaasu inuu yahay qof saaxibulbidca qaala abuu xaatim waxa uu yihi wcalaamatu zanaadiqa abuu xaatim caalimkaa weyn wuxuu yidhi wacalaamatu zanaadiqa zanaadiqada kuwa islaamka sheegta laakiin aan dhab ahaan islaamka ahayn waa munaafiqiinta calaamad waxaa u ah tasmiyatuhum ahla sunna inay ku magacaabaan dadka sunnada raaca xashawiya waxaan qiimo lahayn qofka sunnada raaca sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee iyada ku dhegan qofkii ku sheega waxaan qiimo lahayn xashwi ah waxa weeye wuxuu leeyahay sheekhu waa munaafiqnimo sababtu waa maxay wuxuu leeyahay yuriiduuna waxay doonayaan ibtaala alaathaar aathaarta waxa la soo arooriyey axaadiistii iyo inay buriyaan oo baabi'iyaan nimanka munaafiqiinta markii ay ku dhici waayeen inay si toosa u weeraraan axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay waxay weerareen dadkii axaadiista xambaarsanaa ee dadka baraayay ee ku dhaqmaayey laakiin ulajeedkoodu waa maxay axaadiistay rabaan inay weeraraan sunnada nebiga sal sl inaanay dadka gaarin waa munaafiqnimo marka qofkii raba diintii islaamku inaanay dadka gaarin oo sunnadii nebiga sal slam aanay dadka u gudbinin waa munaafiqnimo laakiin toos uma weerarayaane dadkii sunnada xambaarsanaaye wax ka sheegayaan wuxuu leeyahay wa calaamatu ljahmiya jahmiyada calaamadoodu waa nin la yidhaha jahm binu safwan kuwa raacayo ilaahay sifaadkiisay dafiraan ilaahay wuxuu isku sifeeyey isku tilmaamay ee qur-aanka ku sugan nebigu sala allahu alay slam ilaahay ku sheegay diidaan waxay leeyihin tusaalahaan ilaahay ma hadlay leeyihin qur-aanku hadal alle maahay leeyihin ilaahay subxaana wa tacaala kor ma jiray leeyihin intaasna ilaahay baa isku sheegay kuwa calaamad waxaa u ah tasmiyatuhum ahla sunna ahla sunnaha inay ku magacaabaan mushabbiha kuwa ilaahay khalqigiisa u ekaysiiya marka dadka ilaahay sifaadkiisa diida oo jahmiyada ah ahlu sunnaha waxay ku magacaabaan mushabbiha tashbiih bay sameeyaanay leeyihiinoo ahlu sunnuhu ilaahay iyo wax isu ekaysiiyaan makhluuqaadkiisa ahlu sunnuhuna ilaahay cidna uma ekaysiiyaan leysa ka midlihi shay ilaahay wax u eg maleh wax lamida maleh wax u dhigma maleh subxaanahu wa tacaala laakiin taa macnaheedu ma aha inaan ilaahay sifo loo sugin taa macnaheedu ma aha inaan ilaahay lagu sheegin wuxuu isku sheegay subxaanahu wa tacaala qaala mualif wacalaamatu lqadariya nimanka qadariyada la yihaahdo ee qadarka diida ee yihaha ilaahay wax ma qorin wax la qore ma laha looxu maxfuud wax laguma qorin almru unuf yihaahda waqtigii saxaabaday soo bixeen cabdullaahi ibni cumar oo kacbada sii gelaa aa laba taabiciya hareeraha ka galay waxay yidhaahdeen cabdullaahi ibni cumarow saxaabada nebigaa ka mid taha qolo waxaa ka soo baxday dhulkan basre ciraaq odhanaysa almru unuf fii saxiix muslim u laabo saxiix muslim ku yaala almru unuf wax la qoray ma lehay leeyihiin ka war wuxuu yihi waxaa u sheegtaan inaan beri ka ah iyaguna beri iga yihiin ilaahayna aana waxba ka aqbalayn inta ay ka rumaynayaan qadarka kadibna wuxuu akhriyey xadiidu jibriil marka qadariyada waxaa calaamad u ah ahlu sunnaha inay ku magacaabaan tasmiyatum ahla sunna mujbira ama mujabira kuwo dadka inay qasban yihiin aaminaya oo qofku aanu khiyaar lahayn uu ku qasban yahay hadduu zinaysto wuu ku qasban yahay hadduu cibaadaysto wuu ku qasban yahay hadduu khamrada cabo hadduu dadka dhaco hadduu dembi galo waxay leeyihin qofku khiyaar ma laha kuwo la yidhaaha kuw kuwa sidaa odhanaa jiro mujbire la yihahdo oo markay qadariyadu diideen ilaahay inuu wax qoray kuwaana waxay yihahdeen allah waa qoray waxaana ka dhalanaya qofku khiyaarba ma laha war maxaa u zinaysanaysaa ilahay maa ka cabsada wuxuu ku leey qadarka ilaahay ani khiyaar ma lihi akhi meesha ilaahay waxay yihahdeen waxaan la midnahay geedka caleemihiisoo dabaylu ku timaado hadba dhinac u jeedine khiyaar ma lihin bay leeyihin waxaa la yidhaha kuwa mujbira ama mujabira waa qasbannahay kuleeyihin qadariyaduna waxay leeyihiin inaan qasbanaano iska dhaafa inagaaba abuuranayna waxaan samaynayno ilaahay wuxuu qora ma laha ahlu sunnuhu waa u dhexeeyaan ahlu sunnuhu waxay leeyihin qadarku waa xaq wax walba ilaahay baa qoray qur-aankay ku yaalaan ilahay qur-aanku ku sheegay ina alam taclam ana allaha yaclam ma fi samaai walard miyaadan ogeyn ilahay inuu og yahay wax walba samada ku jira wax walba dhu ku jira ina dalika fi kitaab kaasi kitaabu ku sugan yahay ina dalika cala allahi yasiir taa ilahay waa u fududa wax walba ilahay waa qoray aayad kale ilahi wuxuu yihi maa asaabakum musiibati fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabi min qabli an nabra'aha wax musiiba idinkuma dhacaan dhulka ama naftiina kuma dhacaan ilaa fii kitaabin hadday dhacaan kitaabay ku sugnayd min qabli an nabra'aha musiibadaa intaanan abuurin intaysan dhicin ilaahay kitaabuu kusii qoraba aayad kale ilahay waa ka yidhi walaa radbin walaa yaabisin ila fii kitaabin mubiin wax qoyan iyo wax qallalan toona ma jiraan kitaab caday ku qoran yihin nebigu sala allahu alayh waaalih wasalam saasoo kale waa caddeeyey ilaahay baa wuxuu yihi nebi sal slam in allaha tacaala kataba maqaadiira alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaati walard bikhamsiina alfa sana wax walba ilaahay wuxuu jaangooyey intaanu samada iyo dhulka abuurin konton kun oo sano ka hor ilahay waa qoray ahlu sunnuhu marka waa rumaysan yihin wax walba ilaahay inuu qoray caawa waxaan samaynayno inta aan nahay meeshaan ku jirno wax walba ilaahay kitaabu ku qoray wax ilaahay ka qarsoon ma laha waa looxu maxfuud way wa cindahu umu lkitaab ayib laakiin taa macnaheedu maaha waxa ay mujbiradu ka fahmeen oo leeyihin waa qasbanaa maya ilaahay khiyaarouna siiyey qofkii raba inuu cibaadaysto ilaahay idankiisa wuu cibaadaysan karaa qofkii raba inuu macsida ka tago ilahay idankii wuu ka tegi karaa kuma qasbana qofka dadka dhacaawa ama dadka caaya kuma qasbana qof khiyaar u sameeye waa laakiin khiyaarkaas wuxuu hoos imaanaa kii ilaahay subxaanahu watacala amarka ilahay waxba kama baxaan marka qadariyada aan qadarka ogolayn ayaa ahlu sunnaha qadarka sugaaya balse odhanaya qofku khiyaaruu leeyahay faman shaaa itakhada ilaa rabbihi sabiilan qofkii doona rabbigii jid ha ka samaysto faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur kan doonaa ha rumeeyo kan doonaa ha kufriyo qofka ilaahay khiyaar buu siiyey uu khayrkana ku sameey shartan uga tago ahlu sunnihii saa odhanaya waxay leeyihiin mujbiratin saa haddaad dhahdaan qadarka aada rumaydaan sheekh wuxuu yihi wa calaamatu lmurji'a nimanka murji'ada ee yidhaahda iimaanku waa qalbiga oo keliya jazaaka allahu khayra ama waa afka oo keliya ama waa qalbiga afka ama waa in xaqa afka laga garto qalbiga laga garto oo keliya murjia waxaa la qolooyinka in diinta lagu dhaqmo sida sujuudda iyo rukuucda iyo cibaadadii khamradoo laga tago waxay ku leeyihiin iimaan maaha iimaanku waa inaad qalbiga xaqa ka rumayso haddaad qalbiga xaqa ka rumaydo mumin waxaa tahay iimaankaa u dhamaystiran yahay wax kaa qaldan male adiga iyo malaku jibriil adiga iyo nabiy llahi xusaan isku iimaanaad tihiin bay kule maxaa yeele qalbiga iimaanku waa qalbigiina waa ka rumaysantaa nebiguna waa rumaysnaa ahlu sunna waxay qabaan maya iimaanku keliya maaha qalbiga afkana waa inaad uga dhawaaqdo wixii looga dhawaaqo afka oo diinta ilahay kamid a iimaankay kamid tahay xubnaha wixii looga dhaqmo salaadii soonkii waa iimaan maxaa yeele nabiga sal allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba wax walbo ahlu sunnuhu qabaan walaalo daliilay u haystaan saasaa ahlu sunno loo yiri hadda masaa'ilkan caawa meesha ku sheegno midaadan fahmin sheekhu daliil ma sheegayo kitaabka kitaab lasoo koobo waa daliilka kutubo kale lagu sheega lagu faahfaaya mas'alada aadan daliil u ahayn waxaad caawa o dhan maqlayday daliilka i weydii intaana meesha ka kicin macnaha ahlu sunnuhu saas waa waa dad sunnada raaca wa hawadooda maaha marka maxaa daliil u ah iimaanka inuu yahay in lagu dhaqmo oo afka laga yidhaahdo oo xubnaha oo qalbiga laga rumeeyo xadiis saxiixayn aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha ila allah waadnaaha imaadat ladaa can اطariiq walxayaau shucbatu min aliiman nabi sal slm iimaanku waa toddobaatan dhowr qaybood waxaa u sareeya qowlu laa ilaha ila allah oraahda ah laa ilaha ila allah waxaa u hooseeya dadka waxa dhibaayo jidka laga wareejiyo walxayaau shucbatu min aliiman xishoodkuna qeyb iimaanka kamida wa marka saddexdii qaybooduu nabi sal slam sheegay qowlkii laa ilaha ila allah ficilkii jidkoo laga wareejinaayo dadka waxaa dhiba hadda haddaa aragto dhagax dadku kukufaayaan masaajid eridiisa yaal see ku wareejinaysaa afka maa ku qaadaya sheekh ma afka ku qaadi mayso qalbiga maad ka tuuraysaa dad qalbiga ka xanaajiyay dhagax meesha ka qaada ma dhacayso saas maxaad samayn xubnaha aad waa iimaanku ka mid yahi aliimaan bidcun wa sabcuuna shucba oo bidcun wa sittuuna shucba aclaaha qowlu laa ilaha illah waadnaaha imaadat lada can ariiq walxayaau shucbatu iman yaa yiri nabiga sala allahu alayh waaalih wasalam haddaba diintu waa iimaan wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum soo lama socotin waagii hore waktigii nabi sal slam maka uu ku noolaa qibladee loo tukan jiray salaadda halkee loo tukan jiray yaa xasuusan kara waxaa loo tukan jiray bayt ulmaqdis falastiin xataa markii nabi sal slam madiine yimid hal sano lix bil hal sano toddoba bil labadaa midood weli waxaa loo jeesanayay dhinaca baytulmaqdis dhinaca falastiin baytulmaqdis kacbadiina gadaalay ahayd ogow maka gadaalay ka jirta markii ilaahay bedelay qibladii fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam saxaabadii noolaa markaa waa welwaleen waxay u cabsadeen dadkii kale ee muslimiinta ahaa ee iyagoo baytulmaqdis u tukanaya dhintay salaadoodii ka kac waay saasay u moodeen ilaahay aayad qur-aan soo dejiye wuxuu yihi wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma aha mid idinka luminaaya idinka khasaarinaya iimaankiina ay salaatakum waaye marka salaadii marka waa iimaan sama allahu subxaana wa tacala asalaata iimaanan almuhim waayahay wa calaamat lmurjia marka nimanka murji'ada ee iimaankii qalbi un ku koobaya astaan waxaa u ah tasmiyatahum ahlu sunna ahlu sunnaha inay ku magacaabayaan mukhaalifa kuwa mukhaalifa wa nuqsaaniya iyo kuwo odhanaya iimaanku waa naaqusaa ahlu sunna waxay aaminsan yihiin iimaanku wuu bataa waana naaqusaa habeenkaad masaajid ka imaato caawo kale insha allah ilaahay darti u timid bal ilaahay xuskiisa inaad ka qayb gasho inaad mas'alo diin oo kaa qarsooneed aada barto inaad waxaad hore u taqaano lagu xasuusiyo beytka ilaahay hawska ilaahay inaad joogto insha allahu alkariim iimaankaaga waa ku zaa'ida adiga laftirkaa waa dareema sheekh haddaad meesha aad masaajidkan ka timaado aadan yeelina halkaa ku leexato kalaabkaas ead madaxa ruxdo oad kor u booddo hoos u booddo sigaar baf ka siido kamro aad ka bato sheekh iimaankaa waa naaqusa adi laftikaa waa dareemaysaa welwel iyo welbahaar xiriir fiicanaada alla la lahayn subxaana wa tacala waa dareemay sheekh aliimaanu yaziidu wayanqus marka nimankan murji'ada iimaankuma kordhay leeyis waa qalbiga waa rumayday daaseen daaseen aan iska dhaaf afqalaad waayo qalbigaa ka rumayday kuleeyihin mar haddaa qalbiga ka rumaydo mumin baa tahay iimaanku marka ma naaqusay kuleeyihin mana kordho ahlusunna wadi yaziidu wayanqus iimaanku waa zaa'idaa biaaca alla ka cabsi alla adeecid wayanqus bilmacsiya qofkuna waa dareemaa sheekh marka waxa weeyaan iimaanka aan aan zaa'idsanno jimaaca qofki walaala iimaanka haka zaaid masaajid ilahay waa ku zaa'ida ilahay meel lagu xusaayo sadaqadoo la bixiyo aabbayo hooyo la xiriiriyo adeero adeer abtiyaalo habaryalo eedooyin qaraabada muslimiinta walaalaha oo loo naxariisto iimaanka waa ku badanaya ilahay baad ugu dhowaan xumidoo laga fogaado gaar ahaan dhalinyarada heesaha ka fogaada darooga ka fogaada jaadka ka fogaada jaadka dadka waaweyn waa dhalinyarada badana ma bilaabin jaadka ka fogaada dubnada ka fogaada waxa xunna ka fogaada sheekhu wuxuu yihi raximahullah wa calaamatu raafida nimanka raafidada calaamad waxa u ah shiicada way tasmiyatuhum inay ku magacaabaan ahla sunnati dadka sunnada raaca naasiba kuwa necab ahlu beytka shiicadu waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu inay ahlu beytka nebiga sal ll ly slam necab yihiin saasay aaminsan yihin shiicada adi shiica weliga ma la kulantay magaalada waa joogaan baa lagu yiri anu maana arkin la kulan waxay aaminsan yihiin ahlu sunnuhu inay necab yihiin nebiga sal ly slam qoyskiisa cali necab yihiin faadima necab yihiin xasan xuseen necab yihiin waxaas iska dhaadhiciyen waana been ahlu sunnuhu iyagaa u jecel ahlu beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay kama kuma talax tagaan oo ma caabudaan dhinaca kalena waa jecel yihin waana raacaan waana ku daysadaan waad ogtihin shiicada jacaylkoodu xadku intuu dhaafay bay dembi kuga dhaceen maalinta caashuura waa soo baxaan haweenkay caruurta dhabarka iska garaacaan dhiigay iska daadiyaan waa dildilaacinayaan waa qaylinayaan haddaanan saas samayn waxay ku leeyihin cali ma jecli muxuu ahaa xuseenka naximaydi mana jeclid una murugoomaydi waxaasu jacayl maaha sheekh walaa taqtuluu anfusakum ilaahay naftiina ha dilanina fahimta walaala marka saasoo kale haddaadan bari yaa xuseen dhihin midkood hadduu rabo inuu kaco oo gacanta u fakato adiga muslimka meesha ka tiraa ya allah yaa rab aad tiraahdo tawxiidka qalbiga kaa buuxa iyagu yaa xuseen bay leeyihin yaa cali haddaadan yaa cali yaa xuseen dhihin waxay ku leeyin cali xuseen ma jecli cali xuseen waa jecela laakiin u yeera maayo see xuseen ugu yeertaa sheekh muxuu ii qabana asaga laftirkiisaan leedihin waa la dilay qoladii kiristaanka ma xasuusana waxay ku leeyihin jesus waa la korsifay waa la dilay saddex maalin qaylinaayo waa rabbi waa u ka tegey saasay taana waa baryahay america u naxariisay kuleeyihin jesus bales america muxuu u naxariisaa sheekh isagu muxuusu naxariisan waayo marka waxay ku leeyihin yaa xuseenay kuleeyihin xuseenna waa la dilay kuleeyihin xuseen waa la dilay kuleeyihin waana tuugaya waa madaxiisaa la jaray waa run waa la sameyey waxaaso niman dhaalimiin oo mujrimiinaa sameeyey shiica laakiin taarikhda qofka akriya oo nimanka shiicada weeye nimanka waxa weeye sabab u ahaa arrinta iyada calaa kulli xaal nimanka shiicada marka ahlu sunnaha waxay leeyihin waa naasiba ahlu beytkay necab yihin runna maaha ahlu sunnahu ahlu beytka waa jecel yihin saysan ahlu beytka u jeclayn saxaabada dhan bay jecel yihiin ahlu beytku saxaabadii nebiga ridwaan ullahi tacala calayhim way ka mid yihiin cali waa saxaabadii nebiga xasan xuseen waa saxaabadii nebiga saxaabanimo waxaa u dheer waa qaraabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam faadima bintu rasuulillaah waa gabadhii nebiga calayhi salam laba xaqay leedaha marka xaqu liimaan wasuxba iyo xaqu qaraaba qaraabadii nebiga waa calayhi salaam maxaa yeele nebigaad jeceshahay ubadkiisa mu'miniinta inaad jeclaatid waa lamid maaha dadka kale laakiin ahlu sunnuhu ma caabudaan umana yeertaan hadda wadaadada qaarkood haddaadan sheekh cabdulqaadir jaylaani tuugsan oo gacmaha u taagan karaamada awliyaa diiday ku leeyihin saasaa u qallashay awliyadaad wax ka sheegtaa warheedha saa maaha sheekh saa maaha mid baa igu yidhi ani sheekh cabdulqaadir baad wax ka sheegtaa sheekh cabdulqaadir waxaan ka sheegaa hor sheekh cabdulqaadir mataqaanaan ku yidhi wallahi wax badan kama aqaan kulli waxaan oga wadaad soomaaliya ilahay ka cabsan jira inuu ahaa sheekh cabdulqaadir jaylaani wadaad soomaaliya maaha sheekh ciraaqi oo ah ciraaqi u ahaa raximah llahu tacaala mana necbi wallaahi waa culamadii muslimiinta waa culamadii muslimiinta ahlu sunnuhu waa jecelin sheh cabdiqaadir jaylaan raximahullah waxaan laga sheegaa waa been sidaas si lamid ahlu sunnu nebiyullah ciise waa jecelyihin waa qadariyaan waxaan laga sheegaa nebiyullah ciise waa lagu been abuurtay ma la fahmaya jamaaca marka dadka qaara haddaadan awliyada baryin waxay aaminaan inaad awliyada karaamadeeda diidan tahay awliyada karaamadeedu waa xaq laakiin maaha in la baryo in la tuugo maaha xaqi alla in la siiyo maaha ayib waa soo khatimaya marka wuxuu leeyahay walaa yalxaqu wax ma haleelayo ahla sunnati sunnada dadkeeda ma haleelayo ila smun waaxid hal magac mooyaane ahlu sunno un weeyaan sunnada un bay raacan mujbirana maaha naasibana maaha xashawiyana maaha ma aha waxaasoo dhan waa un ahlu sunno waay wayastaxiilu waxaana suurtagal ahayn buu leeyahy an tajmacahum inay kulmido haadihi alasmaau magacyadan dhammaanteed inay ku wada kulmaan iskeeni mayso nebigu waxay dhaheen waa waalan yahay gaaladii waayo waa majnuunay dhaheen haddana waa gabyaayay dhaheen haddana waa saaxiray dhaheen war waxaan iskeeni maayaan nin waalan gabyaa ma noqon karo sax walala nin majnuunaha muxuu gabyaa gabay waxaa gabya dadka kuwa ugu maskaxda badan oo wax isku aadiye oo cabqariyiinta ee caqliga badan ee cilmiga badan luqada yaqaana ayaa gabya qof kasta ma gabyo waxay leeyihin waa gabyaa waa kaahin wa maca haada waxay leeyihiin waa majnuun waa waale madaxa looga jira waxaa yeelaya bal hum qawlu inahum lafii qawlin mukhtalif qofku markuu baadil ku sugan yahay wax qaldan ku sugan yahay rabana qaladka inuu difaaco waxa ka soo baxaa ma oga isagaa isburinaya fahum fii amri mariij sidaa aweed baa warkooda dhan iska hor imaanaya saas waay qofka ahlu sunnaha wax ka sheega isagaa iska hor imaanaya qofaa ku odhan nebiga sal slam ma jecli haddaadan mawlidkiisa dhigin yaa akhi sene nebigu u jeclayn qofka muslimkaa maalin walba shanta aadaan markuu maqlo nebiga sal slam wuu ku saliya iqaamada nebiga waa ku saliya salaadu tukada nebiga waa ku saliya salaadu ansaxmi maydo nabiyullahi maxamed haddaadan ku sali seena u jeclayn nebiga ilaahi sal alla alay slam waxaa la diidan yahay laakiin waa salligan wax lagu dardaro wa waa salliga nebi sal sl nu dadka barin marka calaa kulli xaal wuxuu leeyahay mualifku wa samictu abi waa jumlada ugu dambeyday wa samictu abi waxaan maqlay aabbahay wa abaa zurcata iyo abaa zurca ya'muraani oo amraaya bihijraani ahli zayr in laga hijroodoo laga tago dadka diinta ka leexanaya iyo walbidaci bidcooyinka samaynaya dadka diinta ilaahay wax ku soo daraya oo diintii bedelaya in laga fogaado ayay aabbahay iyo abu zurca amri jireen culamada muslimiinta dhanaa amre maxaa yeele ilaahay baa wuxuu yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuduu fii xadiisin gayrih wqad nazla عlaykum fi اlkitaabi an ida samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzaأu biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuduu fi xadiiثi gayri gaal islaamka caaya ha dhegeysanya akhi inkaan qabahan wuxuu leeyahay dhegeysana hadhihin ilaahay subxana watacala diintiisa wuxuu ka sheegaya dhegeysan sidoo kale qof diinta bedelaaya oo wax ku daraaya wax ka dhimaaya waxaa nabiy llahi maxamed slm dadka uga diindhi uga diindhigaaya sheekh ka hijiro ilahay darti uga tag kana waa dhegeysaa kana waa dhegeysaa hadhin saa haddaad tiraa waa wareeri hadhow wadaadaana wareeriyay kuleeyi duul wadaad wareeriyaana waa wareeri haddaad wax kale soo horjeeda oo isburana aad midkaana mar horido midkaana mar horido waa wareeri sheekh waxaadan ku wareereyn laakiin taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaariha laa yaziqu ila canha ila laa yaziqu canha ila hali nebigu sala lla alay slam wuxuu yihi waxaan idinkaga tegay jid cad taraktukum cala almaxajati albaydaa dariiq cadaan idinkaga tegay layluhaa ka nahaariha jidka aan idinkaga tegay ee cad habeenkeeda iyo maalintu waa isku mid laa yaziiqu canha ilaa haali kama leexdo oo kama lumo ilaa qof halaagsama mooye yaa akhi diinta aan isku wada waafaqsannaha aniga aduguba waa qur'aanka kariimka waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam soo sax maaha akhi inta aan ku dhegno hada wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wax su-aala hadday jiraan insha allahu tacaala wakti badanaan idinka qaatay wadaadkan ii farajaawina fariiso shariifo saa loogu magaco mataqaanaa qofaad rabto inaad su-aal diina weydiiday haye baarak allah fiik bismi illah